وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة baabkii kan ka horeeyey bal iyo kii kaba sii horeeyeyba walimada cursiga iyo umuuro badan oo kuba tacalluqsanaa baan soo aragnay oo ah haddii bal matalan uu guurdhaco ama aroos jiro inuu ruuxii bal matalan alcaruus uu sameeyo waliimo bal waliimadiina kollay dee ruuxii karaya ee ay u sahlan tahay neef adhi waa intuu ugu yaryahay baynu soo aragnay ruuxaan karayna intaa inka yar iyo waxaan xataa cunto dee hilib la qalo ama xoolo la qalaaba aanay ku jirin noqonaya waan soo aragnay bal imaka baabkani laakiin wuxuu ku tacalluqsanaanaya haddii aan la idhaaho weliimada marka la sameeyo dee kollay dad baa loo yeedhayaa yeedhitaankaas maxaa xukunkiisu yahay waajib miyay tahay ruuxii loo yeedhay taa looguba yeedhay ama weliimo cursi ha noqota ama wax kale inuu ajiibo mise ma aha bal umuuro taa kuba tacalluqsan ayuu baabku baabaysan yahayo wuxuu markaa yidhi shaarixu baabulamri waa amarka baabkiisii weeye la isfarayey biijaabati daaci kii yeedhay ajiibitaankiisa la ajiibo ilaa dacwatin dacwo waa adugu waa cunto la isugu yeedho weeye welimadna dee waata ugu mudanee imaka halkan aynu u baabaysan tahay wixii aan welimo nikaaxayna kollay la xukun bay noqon si axaadiista qaar ay noo faa'iideynayaane bal in la ajiibo amarkii la farayey kollay axaadiis ay taasi nooguba iman doontaa sheekuna halkan ama shaarixu wuxuu sheegayaa waxaa marka cunto la isugu yeedhaya ay tahay daalka waa la fadxiyaayo addacwa ayay noqon macnaa dacwa waa addacwatu ila aطacaam haddii nasab iyo sheegitaanka sheegashadii iyo waxa ay tahayna waa sheegashada nasabka oo kale addacwatu oo daalka la kasriyo kollay marka la eego jumhuur lcarab waa saasay u kala farqinayeen oo qowlkoodu yahay reer buu soo naqlinayaa nawowi lagu magacaabi jiray taymu ribaab oo iyagu cagsiyey oo cuntada markay noqotona dacwo ka cabiri jiray markay nasab noqotona dacwo kaba cabirayay taas ba adigu ayuu soo noqonaya kollayna culimmada qaarkood waxay leeyihiin san uu usoo dhigtay sheekhu ee taymu ribaab uu kaba dhigay dee qolooyinkii meeshan asalka u ahaa waa luqawiyiinta sadee jawhari saxiixays oo kale iyo muxkamka kitaabka muxkamka isna luqada iyo iyaga reer kaley arrinka u tiiriyeen oo cadiy ibnu ribaab la odhanayo taymu ribaab kamay dhigin calaa kulli xaalin jumhuurulcarab saasay ahayd dhawaaqoodan ay labadan adigu bal kelimada kuba dhawaaqayaan dacwada labadaa xarako kale leh xadaثna yaحya bnu yaحya qala qarأtu عlى maliki can naafici can ibni cumara qala anahu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi idaa duciya haddii loo yeedho axadukum axadkiin ila alwaliimati waliimo loogu yeedho falyaأti ha yimaado ha aqbalo dacwadaas oo ha ajiibo ha yimaado taas baa rasuulka ilaahay yidhi وxadaثna mحamed بن المثنى qala xadaثna khaalid بن الxاariث عan cubayd الlahi عan naafic عan ibni cmara عan النabiyi slى الlahu عalيه وasلم qala anahu qaal إida duciya axadukum ilى اlwaliimati falyujib waa xadiidkii horu noo dariiq labaad yeeshay idaa duciya haddii loo yeedho axadukum axadkiin ila alwaliimati waliimo halkii falyatiha lafdigii hore uu ahaa ha yimaado macnaa dacwadaas ama makaankeeda iyo meesheeda loogu yeedho ha yimaado waa falyati makaanaha halkii ha yimaado falyujib ha ajiibo yaanu diidina ha aqbalo ha ajiibo taas buu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh qaala khaalidun khaalid baa yihi wuxuuhi waa khaalid ibn alxaaris ninkii cubaydullahi ibnu cumar xadiidka ka warinayey faidaa cubaydullaahi yunazilhu calaa curs oo dee lafdigan eeg idaa duciya axadukum ila alwaliimati waliimana in badan oo luqawiyiinta ka mida waxay ku khaas yeelaan cuntada la sameeyo ee aroos loo sameeyo taasay ku khaas yeelaan qolooyin fuqaha iyo qolooyin kalena wax cunto kasta oo xaaditha suruur ama farxad soo korodhay loo sameeyo waa shay dee suruur oo ruuxa usoo kordhay un cunto kastoo loo sameeyo ama cursi ha noqoto ama keyrkeed ha noqotee weliimo waa la odhanayaa bay yidhaahaan oo markaa bal taas wey haddii aan eegno dee marka weliimadii la khaas yeelo ee lagu khaas yeelo arooskii luqa ahaan xadiidku bal riwaayaad kaleo inoo dambeeye mooye xadiidkii markaa wuxuu noqonayaa weliimadii cursiga ruuxa haddii loogu yeedho ha ajiibo laakiin haddaan weliimada ka dhigno dacwo kasta ama cunto kastoo loo samaynayo xaadita suruur oo la ysugu yeedho ee markaa ajiibitaankii la isfarayay waxaan la ysugu yeedhay uu ka waasacsanaanayaayo ama arrinta cursi ha noqoto ama kayrkeeda ruuxii loo yeedhay ruux walaalkii uu yeedhay dee wuxuu ugu yeedhayaa waa kalgacayl iyo jacayl ulfadii iyo taas iyo arrintiibaa ku xasilaysa xidhiidhkiina uu ku fiicnaanaya ayaan u diidin diidmadii waxay kolley keenaysaa dee bal waxaa dhici karta ruuxu inuu si kale u qaato inuu quursanayo in kale inaanu isagii qiimaynahayn dee marka horena waaba isu kalifayo waa kan wax laba yimi oo halkaa waxaa dhici karta in xidhiidhkii taas dhaawac kaba soo gaadho bal markaa wax kastoo dee ruuxii loogu yeedho haba ajiibo waa bal matalan markaan lafdiga caam yeelo laakiin muxuu khaalid ibnu xaris inoo soo kordhinaya idaad waa tii fujaa-iyada ahayd weeye oo waa raawigii xadiidka ee naafic kaba wariyey cubaydullaahi oo dee isagana dad kalea la wadaagsanaya can naafice laakiin saddexda dariiqee horuu kuba sugan yahay can naafic uu kuba sugan yahay ayaa uu khaas yeelay oo waxaad moodaa wuxuu ku khaas yeelay amarkan ah ha ajiibo dee amarkuna marka aan qariino sarfinaysaa jirin wujuub baa lagu xambaarayaaye cursigii oo wuxuu ihi faidaa waaba wuxuu baaba dee igu soo kadiyo ama aan arkay cubaydullaahi cubaydullaahi ibnu cumar yunazilu xadiidka inuu dejinayo cala alcursi uu ku xambaarayo weeye cursigii un laakiin haddii wax kale ruuxii loogu yeedho ruuxuu welimo kaluu sameeyey uguba yeedho inaan waajibitaankan ay waajib ku tahay ajiibitaanku iman ahayn taas buu ihi laakiin bal waxaan arkaynaa wax intaa ka waasacsan ayaa axaadiida inooguba iman doontaa mar riwaayaadka waana yar wadayna xadaثna بن نmayr qala xadaثna abi qala xadaثna cubayd الlahi can naafici can ibni cmara ana nabiy اllahi slى الlahu عalيه waslama qaala إidaa duciya axadukum ilى walimaةi cursin waaba tan taksiis waana dee isagaa warinaya xadiidka waana wuxuu u dejiyey halkan riwaayadan axadkiin haddii loogu yeedho cursi waliimadii falyujib ha ajiibo taas buuhi bal alfaada mطlaqina waa tan xadaثnii aburabiici wa abu kamilin qaala xadaثna xamaadu qaala xadaثna ayuba xa وxadaثna qtaybaةu qaala xadaثna xamaadu can ayuba can naafici can ibni cumara qaala anahu qaal horta xadiidku waa xadiid ibni cumar ilaa aan gaadhayna xadiidka abu hurayrana xadiidkan ibni cumar baa duruq kala duwan yeelan doona inta horena naafic baaba inoogu sugan naafic baana riwaayaadka kolley badankooda ama bayn riwaayaadka naafic baa dhammaantiiba ay tahay laakiin naafic asxaabtiisii baa dee dhowr ay kuba sugan yihiin oo markii horena cubaydullaahi baan aragnay imikana naafic me waxaa ka warinaya ayuub markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi labada sanad baa labada dariiqda xamaadka ku suganna waa xamaad ibnu zayd oo kale haddii aburabiici zahrani oo aynu hore usoo marnay sulaymaan ibnu da-uud alcataki ama azahrani oo kale iyo abu kamil fadl ibnu xusein aljaxdari xamaadkay ka warinayaan waa xamaad ibnu zayd weeye xamaad ibnu salaamo maaha wuxuu yihi marka qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam iituu yimaada addacwata waa yeedhidii laydinku yeedhay weliimo idaa duciitum haddii laydin yeedho oo idinkii dee si gaara haddii laydinku yeedho hadiidina ee aqbaloo yimaada addacwo lafdiganna dee halkii hore waliimata cursin iyo waliimooy barhkood ku khaas yeeleen waliimada cursiga labadiiba wax ka acamsan oo mudlaqaa imika inoogu sugan oo ah waa dacwo yeedhid cunto laysugu yeedho dhammaanteed taas haddii laydinku yeedho ajiiba bal welina way noo socdaan riwaayaadka وxadaثnي mحamed بن rاafici qala xadaثna cabdالرaزاq qala aخbarana macmar can أyub can naafici ana بna cmara kana yaqul can النabiyi slى الlahu عalيه waslm ibna cmar wuxuu aha isagoo rasuulka ilaahay kaba warinaya dee inuu yihi rasuulka ilaahay إidaa dacaa hadduu u yeedho axadakum aadk axadukum axadkiin akhaahu walaalkiisan islaamka ugu walaalo uu yeedho falyujib kii loo yeedhay madcuwa ahaa wey waa kii loo yeedhay ee walaalkan ahaa ha ajiibo oo kii u yeedhay walaalkii ha ajiibo cursan kana aw naxwahu eeg ama aroos ha noqoto waxaa loogu yeedhay ama wax dee laba mid oo adigu xaadid kaloo suruur oo ruuxa kuba yimi oo uu cunto u sameeyey dadna uguba yeedhay baaluu kii uu doonaba haba noqdee ha ajiibo وxadثnي اسحاq بن منصuر qال xadثna عيسى بن المنdir qال xadثna بقyة qال xadثna زبyd زubaydiي baan ujeeda عan ناaفع عan بن cمر qال أنه qاl snadkan koley isحاq بن منصuر sheekhan mسلم iyo الزubaydi oo aصxaabtii waaweyneyd ee zuhri kaba mida محamed بن الوليد الxmsi iyo ناaفع iyo iبن cمر waa dad dee kitaabkaba kuba badan ciise bnulmundirna kolley meelihii ugu dambeeyey xajee casharku inoogu joogsanaya xagaagii ka hor ayaynu kuba soo marray waana nin dee imika waxa weeye kolley walow imika isxaaq ibnu mansuure laakiin waa dabaqadiisa uno dee waa dabaqada tobnaad baabu xaafid kaba dhigaa ruwaadda ana waa dadkii iyagu la kulmay atbaacu taabiciintii kuwii ugu waaweynaa macnaa taabici ma atbaacu taabiciintiina maaha laakiin waa dadkii la kulmay atbaacu taabiciinta raggoodii waaweynaa sa axmed ibnu xambal iyo dabaqadiisii oo dee muslimba marka waa soo gaari karaya ama taas imika waa sidaha kaga warinayeen kolleyna axaadiisan aan hayna ama duruqdani dee duruqdii hore asalkaayd waa ta aan soo maray waa mutaabacaad iyo shawaahid halkaa hore aynu kusoo marray xajna maalintaasaan sheegay riwaayadaa hore aynu xaj akhirkiisa kusoo maray iyo riwaayadan aan hayno markaabaan sii sheegno in labadaa meelood unbuu muslim ku leeyahy waana dee kolley xaafidna darajada ama wuxuu kaba cabiraa maqbuul inuu yahay waa ruuxa matalan marka san oo kale cid ay la wariso cid kale bal matalan uu kuba raacayo riwaayadiisii dee waa kaa ayuu maqbuul kaba cabiraa hadduu keligii yahay imika layinulxadiid iyabuu ka cabir lahay markaa nin diqanimadii heerkii sare gaadhsan maha waa dariiq arrin kale laakiin jirta caawo baqiya ayaa ku sugan baqiyana waa nin kolley muqadimadiibaa inoogu dambaysay waliba markaa muqadimada waxmuu warinahayne digniin la ysaga digayaaba lalahay oo axaadiida baqiya mid toosan maaha ama ibnmubaarag baa lahaa baqiya wuxuu ka qaataa caman aqbala wa caman adbar cid kastaba waxbuu kaba wariyaayo markaa riwaayaadkiisu ee waxay tahay sidiisa nin saduuqa weeye barhkoodna markay nafahantiisa way tawsiiqiyeenba haddii markaa dad la garanayo uu wax ka warinayo talabaadna uu caddeeyo samaac maaha sheekhiisuna bal inta ka dambaysa waayo tadriis yar foolxun oo tadriisu taswiye la yidhaaha baa lagu yaqaanay bal markaa sidiisa saduuq baabuu noqonayaaye laakiin dad badan oo majaahiilana waxbuu kaba wariyaa tadriiskaa taswiyana waa sameeyaayo dee waxaa la eegaa cibaaradiisaa la eegaa oo bal markaa barhkoodna waa kuway kaba cabira dee axaadiisu baqiya laysat binaqiya fakun mina calaa taqiya axaadiisa baqiya mid saafiya maaha waayo tadriiskiisaa badan weliba noocan tadriisu taswiyo hadduu doono sheekhiisii maba ridayo ee dhexdu wax ka tuuraa bal matalan oo dee kii daciifkaabu weliba tuuraya bal ka digtoono bal waxaan leenahay bukhaarina tacliiq buu kagaba wariyey halkana muslimna walow halkaasi hadal bay ahayd dee muqadimadii iyo markii ruwaadii wax laga sheegayey baa lagu soo arooriye halkan oo keliya ayuu dikri ku leeyahay kitaabkeena muslim xadiiskuna waa shawaahid weeye maaha wax asaloo isagii laga wariyey ee waa shawaahid oo dee duruqdiisii waa ta aan hayno naafic iyo lagaba warinayey markaas iyo dee duruqdii kale oo xadiidku waa xadiid inoo sugan ee isagu imika halkan waa taa mutaabacon ama shaahid un weeye wax kale maaha baqiyana hadda balbalo waa ninkaas waana halkan un weeye shaahidka ahaan uu soo qaatay muslim ee meel kale kitaabka kuma sugnaa taa hore iyada dikri bay ahayd muqadimada wax lagama warinayna bal waxbaa laga sheegayay muqadimada saan kusoo aragnay markaas wuxuu yihi ama qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man duciya ruuxa loogu yeedho ilaa cursin cursi aw naxwihi falyujib dee riwaayadii hore inay baqiya aanay kuba sugnayn bal dariiqooda aimo ahaa moxamed ibnu raafic cabdurazaaq macmar ayuub can naafic ayaaba falyujib cursan kaana aw naxwi nooguma sugnay naxwahu waana intayni shaahid un ama taabic kii horun bay raacsantahay weli xadiidka ibnu cumar baan dhamaynaya xadaثnii xumayd bnu mascadة albahiliyu qaala xadaثna bishr bn اlmfadl qala xadaثna ismعiil bn umayata can naafici can cabdالlahi bni cumara qaala anahu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam iituu macnaa yimaadba oo waa meesheedii dee iyo halkii laydinku yeedhaa dacwata dacwada iyo yeedhitaanka markaa cidi idin yeedha saa idin karaamaysa idinku sharafta idaa duciitum haddii laydin yeedho وxadثnي hاrun بن cabd للahi qال xadثnaa xajاaج بن محamd عan بn jurayجi qال أخbaranii muسى بن cقبةa عan نaafiعi qال أnhu qاal samictu cabdاللahi بna cmra yqul qاla rasuul الlahi slى الlaه عalيه وasلم أجiibuu أجiiba hadihi dacwata dacwadan waa dacwada mashwacadi waa dee dacwada macuudkayd ee wax la isugu yeedhayo cuntay idaa ducitum laha haddii laydinku yeedho qaala naafic baa yidhi waa naafic wa kaana wuxuu ahaa cabdullaahi bni cumar ya'tii mid yimaado dacwata dacwada fi lcursi wakayri اlcursi ee xadiidkan duruqda mudlaqa iyo duruqdan bal cursiya wanaxwahu tidhi ayaa macnaha faa'iideynaysa haddii loo yeedho haddii loo yeedho ma haddaan loo yeedhin ma imanayo haddii loo yeedho waxaan loogu yeedhayaa ama aroos weliimadii haba noqoto ama weliimo kale oon aroosba ahayn ha noqotee muu ka hadhi jirin ee waa aqbali jiray wayaatiha waanu iman jiray walxaal wa saa'imun isagoo sooman oo xataa hadduu sooman yahay ruuxu yeedhidan loo yeedhay soomkani cudurdaar ma noqonayo uu yeedhidii ugaba hadho waayo waajib kuma aha inuu cuno xuduurkii baa waajib ku ah waa imanaya haddii marka hore aanu ruuxii dee u yeedhayay soomkiisan daraaddeed ugu cudurdaarin laakiin haddaan loo cudurdaarin bal u imanayaa taasna wixii intaa dhaafsan xadiidka dambe inooguba imanaysa marka hadduu ima hadduu waxa weeyaan sooman yahayna uma arkayn maanic inuu soomkani yahay inuu ijaabadii dacwada ka hor joogsanaye uu imanayay waxadaثanii xarmadat bnu yaxya qaala akhbarana bnu wahbin qaala xadaثanii cumaru bnu muxamedin cumar bnu muxamed ibni zayd ibni cabdillaahi bni cumar weeye horaynu usoo aragna waa nin hiqa waa qoyska cabdillaahi bni cumar ama dee axfaadiisii can naaficin can ibni cumara ana nabiya salى اllahu alayh wasalama qaala idaa duciitum haddii laydinku yeedhay ilaa kuraacin maaha wax weynba waxaan qiimo lahayn oo wax laga cuno lahayn waa mijihii waa weliba mijo adi oo kale iyo oon dee hilib saasaba lahayn waxaa laydinku yeedhaya hadduu taa yahay karaacinki fa ajiibuu ajiiba yeela oo aqbala hadiidin oo ha quursanin ee dee rasuulka ilaahay xadiidkii kale saxiixa low duciitu ilaa kuraacin la ajabtu walow uhdiya ilaya diraacun aw kuraacun la qabiltu haddii laygu yeedho kaa maan ka hadheen anoo waxaan yaraysanaya waan ajiibi lahaayoo ikraamkan iyo xusuustan iyo maamuuskan baa ka weyn waxaan dee matalan uu ruuxa loogu yeedhay tanaa kaba weyn weeye bal matalan markaas idaa duciitum ilaa kuraacan faajiibun bal xadiidkii dariiqii ibni cumar waa inoo dhammaaday xadiid jaabir iyo xadiid abi hureyre ayaa adigu baabka inoo harsano in sha allahu tacaala waxay inoo soo kordhinayaan arki doono waxaana imika riwaayaadka xadiidka ta inoogu sugan amar la isfarayo weeye ruuxii dee ruux walaalkii ugu yeedhay inuu dacwadiisa ajiibo ugu yeedho weliima ama dacwo inuu ajiibo oo waxa weeyaan oo taas waa amar la amray inuu xaadiro yimaado halkii looguba yeedhay dee khilaafna bayna ahlicilmi ma jiro inuu ma'muur yaho amarkani jiro ee laakiin khilaafkoodu amarkani ma amru iijaaba mise amru nadb intooda badan culimadu waxay kaba dhigaan walow dee barhkood ee weliimada cursiga ay ku khaas yeelaan kuwana way caam yeelaanba sida dee alfaada dambe inoo iman waxay ku kala tacalluqeen ama ay ku kala xujayseenna waaba dee waxaan yar sheegi doona axaadiid ama ku aragnay mati ahaane inay waajib tahay yeedhitaankaasi bal matalan taas weeye bal haddii weliimo cursi ay tahay shaaficiyada agteeda waa taas walow weji jiro inuu sunno yahay ee haddii aanu weliimo waxaan la isugu yeedhay dee waa weliimo kala uun maaha aroos weliimadii shaaficiyada agteeda laba adigu wej baa jiro oo ah midi inay weliimada cursiga la mid tahay dee axaadiidaa inoo dambaysaan ama axaadiidaa aragnin oo waxay keenayso qowl labaad ay leeyihin ama weji labaad ay leeyihin oo culimo kale duwanna ay kuba tegeenna waa arrinkani weliimada cursiga inuu khaas ku yahay wujuubkuya ta kale sunno un ay noqonayso bal markaa laakiin alfaadahan dambe ee cursan kaana aw naxwahu iyo bal matalan alfaadahan kale mudlaqa ajiibu hadihi dacwa idaa duciitum ilaa kuraacin iyo taas baa iyadoo amarku mid keliya yahay baa waxay xoogeynaysaa in la caam yeelo oon weliimadii cursiga laguba khaas yeelin bal taas weeye markaa qolooyinkayn iyagu khaas yeelaya lafdi aynu cubaydullaahi ibnu cumar waana raawigii xadiidka waana ka ahaa inuu kuba xambaaraya ahaa idaa duciya axadukum ilaa waliimati cursin falyujib taas bay xujadoodu tahay laakiin qolooyinkan kale aan leenahay kolley adiladan kalena way xoogeynaysaa riwaayaadkan mudlaqaynu aragnay iyo lafdigan ah falyujib cursan kaana aw naxwo taas baa waxa weeye ayaga qowlkoodii ay u xujaysteen waxay kana dhigeenna xadiidkan isaga ku yimi walimata cursin wixii la isugu yeyeedhi jiray bay taasi u badnayd waa qaalibka un ee kuwii kalena maaha wax manciyaya kuma sugno oo waa la ajiibaya horta bal dacwadii laakiin bal kolley waxay barhkood dee shuruuda waxoogaa ma tirin karo iyo barh laakiin acdaar buu ruuxu yeelan karaa uu uga hadhi karo mid weeyaano haddii dee marka ugu horreysee ruuxii uu yeedhay haddii uu dee ama mashquulya ama wuxuu u cudurdaarto cudurdaarkii ka aqbalo ee kani yeedhitaankan la yidhi ha la yeedho waa ruuxan walaalkii ee kuu yeedhay ha aqbalo waa xaq uu leeyuhay hadduu iskaba ridu markuu u cudurdaartay uu ka aqbalo dhib ma laha way ka dhacaysaa oo ijaabadii waajibka ahayd meesha way kaba baxaysaa laakiin bal taasi haddii aanay jirin waxa weeyaan haddii meeshii uu jiro loogu yeedhaye munkar maalan dee waktiyadan saas meeshii ama khamraa jirta ama waxyaalo lahwi aan shareecadu fasaxayn baa jira ama wax dee bal munkara xataa sheekh wuxuu ku darayaa suwaru xayawaanin hayr mafruusha aw aniyati dahabi wa fida iyo xayawaan dee meelaha meel sare la saaro o aqaladii lagu qurxiyo wax lagu tumanaya aanaysa dee wax gogol iyo waxyaalaha ama dhul iyo waxaa ku taswiran aan ahayn oo la imtihaansaday oo ama dee waxa weeya waxaa lagu joogjoogsanayo aan ahayn haddii arrintu ay tahay adigu shay munkara oon dee isaga imaatinkiisa ku suurayn hadduu jiro dee waxa weeyaan meeshii munkarkii oo la sugo ama la dee waxa weeyaan tiibaa meeshii imanayso taasi way kaba dhacaysa hadduu munkar markood baa yidhaha haddii dee markuu munkarka tago ama haybadiisii ama taasun uu isagu suulayo munkarkii dee ha kama faa'iidaysto ha taga munkarkiina ha suuriye laakiin haddaanay taasi dhac ahayn oo bal waxa weeyaan wixii lahwigii aan dee shareecadu fasaxayn ama munkar kaleo meeshii kuma sugan iyada taasi cudurdaar bay unoqonaysaa uu kaba hadho taas iyadoo in waxaa kaloo barhkoodiin ay acdaartii kaba dhigaan haddii ruuxan dacaamkiisa ee shubha ku sugan oo waaba ruux xaraam iyo xalaal buu wada isticmaalayaayo dee xaraamtii caynteedii hadday tahay oo la ogyahay wixii xaaraamtaa caynteedii ay tahay dee ijaabadu maba banaanaanayso laakiin waxa weeyaan waxan mana kala soocno taasoo kalena iyadana cudurdaar bay u noqon ruuxii uu kaba tago waxaa siin waxaa kaloo iyadana ay barhkood ay soo qaadaan imaka waxaa inoo dambaysa xadiidka abu horeeriye inooguba iman dacaam kuwa ugu xun ka ugu shar badan dacaamka wariimada inyo aqniyadiina loogu yeedhayo fuqaradii u baahnaydna laga tegayo ama aan loogu yeedhahayn marka waxay leeyihin haddii uu kuba khaas yeelo un dadkii aqniyadii noocaa dee shara dacaam uu ku khaas yeelo taas oo kalena cudurdaar bay noqonaysaa bal ugaba hadho iyagoo laftigan eegaya idaa dacaa axadukum akhaahuna haddii ruuxan u yeedhaya dimi yahay iyada taasna wujuubkani ma jirayo dee shubhadii maalkiisa iyo wixii adigu waxyaalo badan baaba taa kuma sugnaanaya bal umuuraha waxay kaba dhigeen acdaar ruuxu uga hadhi karo ama kaba ridi karta wujuubu dacwaye asalku se waxa weeye dacwadii haddii loo yeedho ruuxii muslimka ahaa uu yeedho inuu aqbalo bal intaasi waa inta axaadiida inooguba sugan kuwan lafdigan idaa ducitum ilaa kuraacin faajibuuna ee waxa ay tahay un waa wuxuu xataa wax yar oo aada u liita haba noqdee yaanu in taasi cudurdaar u noqon ama wax maanico ka horjoogsado ducadiina aqbalo waxaana sharaxayguba sugan sheekh inuu leeyahy sheekhu kuraacan wuxuu ku xambaarayan kuraac shatida kolley macno kaloo lagu xambaara meeshii ma taaloba ee barhkood baa wuxuu leeyahy waqalladuu man xamalahu calaa kuraac alghamiim oo waxay culimadu qalad ku xukmiyeen ciddii ku xambaartay halkan kuraaculqamiim waa meel magaceedu haddii meeshu meel durugsan oo fogo kuraaculqamiim oo kale xataa lagugu yeedho yani fogidaasi kaa hor joogsana tag saasuu sheekhu yidhaha lakin waa qalad buu leeyahay lakiin waxay dhacdo nawowi mia khazali kaba dhacday ixiyihiisa isagoo xadiid ahaan usoo naqliyey dee waxa weeyaan idaa duciitum ilaa kuraac alqamiim laakiin culimadu wax la garanaya maahay leeyihin lafdigaas lafdigu waa ilaa kuraacine taasi waa waxaan jirin oo xadiidkii kaba mid ahayn exyaha ama khazaaliha kaba dhacdo waana malaa sheekhu ma magacaabina ciddan uu leeyahay qalad ahaan way ku qalad xukmiyeen culimadu ee isagu lafdi ahaan baaba usoo naqliya laakiin dee ma jirto taas waxa weeye waa adigu kuraac waa wixii dee sida xadiidkaa kale low duciitu ilaa kuraacin laajabtu bal xadiidku imaka inta tay noogu sugan umuuro kalena way inoo dambeeyaan oo axaadiista kale inooguba kuwan وxadaثna mحamed بن mثنى qala xadaثna cabd الرaحman بn mahdiyin وxadثna محamed بن cabd للhi بن نmayri qal xadaثna abi qala xadaثna سfyaan qaala waa cabdاللahi بن نmayr iyo cabdالرaحman بن mahdi سfyaankuna waa سfyaan بن سacيid الthawri weeye ee maha سfyaan بن cuyayna عan abi الزubayr عan jaabiri qaala anahu qaal abu zubayr mحamed بn mslim baana jaabir kaba warinaya kolleyna kitaabka uu leeyahay mushkil athare uu leeyahay waxa weeyaan daxawi ayaa iyadoo halkan dee samica jaabiran oo uu caddeeyey samaaciisa ay kuba sugnayd jaabir baa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa duciya axadukum axadkiin haddii loogu yeedho ilaa dacaamin cunto falyujib ha aqbalo fain shaa hadduu doono dacima uu cuni wain shaa hadduu doono taraka waa ka tegi oo macnaa arrinku inuu yimaado meeshii u xaadiraa waajib ku ahe cuntada cunitaankeedu xataa waajib kuma ah walow maqsuudku kaa yahay maqsuudkii kaa yahay ee hadduu doono ha cuno hadduu doonana ha kaba tago laakiin horta ha ajibo ha yimaado bal waana xadiid kalena waa inoo dambeeya waabaka waa ka abu hureyre kollay macnihiisana inoo si yar caddayn doono walam yadkur muu sheegin ibnulmuhana ilaa dacaamin oo macnaa labadan sheekh ee muslim lahaa waa moxamed ibnu muhane iyo moxamed ibnu cabdillaahi ibnu numayr xadiidkan way wada wariyeen kollay sufyaan baanay ku kulmayaan labadoodu oo labadoo sheekh bay kala leeyihiin markaa moxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr laftigiisu idaa duciya axadukum ilaa dacaamin falyujib taas buu ahaa laakiin moxamed ibnu muhana laftigiisu muxuu ahaa idaa duciya axadukum falyujib oo lafdigaa ilaa dacaamin baan laftigiisa ama riwaayadiisa dhicin وxadثna بن نmayri qal xadaثna abu cاaصimi عan iبni jurayجi عan abi zubayr bhada اisnaadi bmثlه waa isnaadkan mid laba mid ah iyo iبnu jurayجna abu zubayr kaba wariyey isagoo halkaas sufyaan iبnu saciid la wadaagsanaya bal kaasi waa xadiidkii imaka markay tahay xadiidkii jaabir ee xadiiث abi hureyre oo bal ku dhow baa kan ah xadaثna abu bkr بn abi shaybata qal xadaثna xfs بn qiyاsi عan hishaami عan iبni sirina عن أbي هريرةa قال أنه qاal qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وaسلم bal sندka هishاam baa inoogu sugan oo dee magacii aabihiina ma raacin hishaamyo dhowrana kitaabka waan kusoo aragnay oo hishaam iبnu curwa ka mid yahay oo hishaam dastawaay uu ka mid yahay hishaam iبnu xasan الqurdusi uu kaa mid yahay lakiin iبnu sirin kol hadaad aragto iبnu sirin ninkan wax ka warinaya ee la idlaaqa waa hishaam iبnu xasan الqurdusi weeye bal xertii marka la eego moxamed ibnu sirin raggii ugu idqaan badnaa axaadiistiisa ayuu kaba mid yahay waa dadkii ugu idqaanka badnaa axaadiistiisu kaba mid yahay hishaan wuxuu yihi markaa abu hureyra qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam idaa duciya axadukum axadkiin haddii loo yeedho falyujib ha ajiibo waxaa loogu yeedhayaana imaka halkan waa cunto weliimo weeye taas haddii axadkiin loogu yeedho ha ajiibo taas buu yihi fain kaana saa'iman hadduu isagu axadkaas hadduu yahay mid sooman falyusalli ha duceeyo oo meeshii ha tago horta laakiin hadduu sooman yahay waxba inuu cunaa uu soomkiisii jabiyaa waajib kuma ahae laakiin dadkii beydka iyo dadkan dee karaameeye uba yeedhay dembi dhaaf iyo baraka iyo bal khayr ha ugu duceeyo falyusalli wain kaana muftiran hadduu yahay markaa loo yeedho ruux aan soomanayna falyadcam cuntadii haba cuno taas buu yihi bal xadiidka abu hureyre riwaayaad kaleu leeyahay ama xadiid kale uu leeyahay baa inoo socon doonoo lafdi kaleba leh imika lafdigii hore ee jaabir waxaa inoogu sugnaa haddii ruux dee dadkii kaba mida loo yeedho oo cunto loogu yeedho dee iyada ijaabadii waajib bay noqon laakiin marka uu tago hadduu doonana cuntadii ha cuno haddii uu doonana ha iska daayo oo xadiidku markaa cuntadii oo la cunaa waajib ma ahayn laakiin xuduurkii oo baa waajiba ayaa xadiidka jaabir inoo faa'iideynayay xadiidkan abu hurayrana isaga bal waa ruuxii soomanaabaa xukumkan lagu khaas yeelay oo hadduu isagu sooman yahay waxba inuu cuntadii cunaa waajib kuma au soomkiisii jebiyaa kol hadduu yimina soomkana ma aha wax maanica iyo cudurdaar uu uga hadho yeedhitaankii haddaan loo cudurdaarin weeye laakiin markaa uu yimaado haddii waanu dee soomkii jebinahayna ha u duceeyo un dadkii ahalkii beydkan iyo qoyskan ha u duceeyo laakiin waxba waajib kuma aynu cuno hadduu muftir yahayna haba cuno bal horta laftigan falyusalii waa taan laqbeeyo ha duceeye bay jumhuur culamaa kuba fasireen bal macnaa kale waa macno fog baan leenahay imaamkuna ha soo yar dhigto oo barhkood ay dhaheen waaba salaadii asalka ahayd dee salaadiina baraka yabay meeshii ukeenaysaa iyo khayr waanu ducayn kol hadduu salaadii tukaday waxba taa kuma xambaarayne wasalli calayhim ba dee u ducee weeye dadkaa zakada iyo kuba keenaya bal markaasee salaaddii sharciga ahayd maahe waa macnihii luqade oo asalaat adducaa ahayda ha duceeyo weeye bal markaa taas macnuhuna markaa waxa weeyaan isagii waxba soomkiisii inuu jabiyaa waajibkuma aha bal taas ruuxii laakiin muftirkaa waa tan oo kale haddaba culimada qaarkood ayaa iyagoo labada xadiid isu eegaya waxay kaba dhigeen xadiidkan jaabirin oo xadiidkan abu hurayre kuba xambaaran yahayoo ruuxan la yidhi fa in shaa dacim wain shaa tarak inuu yahay ruuxii soomanaa oo kii soomanaa hadduu doono soomkiisii de hadduu soom faradiga ma jebinayo laakiin soomkii aan faradka ahayn inuu jebiyana waa u banaantay isagoo ruuxa khaadirkiisii dhowraya u yeedhay inay iska daayaanoo bal markaa ka horreey ruuxii soomanaa bay kuba xambaareen taas ayay kuba xambaareen ama ruux hadduu muftir yahay dee wixii loogu yeedhayba cuntay ahayd imaatinkiisan isagoon cuntadii cunin wax qiimoy leedahay maba jirto ee ruuxii haba yaraysto oo yaanu badsaninbe laakiin wixii hakaba cuno looguba yeedhay taas bay adigu markaa labada xadiid bay saa kuba fasireen dee barhkood mid kastaba idlaaqiisa kuba daaya way jirtaaye laakiin waxaa mooy inta axaadiidta aan isu geyn karno ee dee bal aan iskuma fasiri karno taasunba weeye mid baa taallo xadiid baa soo arooray iyadoo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyhi saxaabada qaarkood loo yeedhay ayaa nin dadkii yimi kamid aha yidhi waan soomanahay rasuulka ilaahay baa xadiidkaa wuxuu ku yidhi ba ninkan walaalkiinu sukin kalifay waa idin yeedhay iska jebiyo maalin kale soom waa iyadoo markaa waxa ay tahay in dee kollay soomku soomanaa sunna weeye soomkii waajibkaa cid looma jebinayo soomka haddaanu waajib ahayn ruuxii hadduu dee xuduurkiisan ku kaaftoomayo wax u dhibsanaya aanay jirin soomkiisa inuu isaga sii wataa de waa xadiidkan imakaanayno fa in shaa dacim wa in shaa tarak bay noqon hadduu doonana wuu iska dayn hadduu doonana ha kaba tago kol haddii aanu wax mashaqii jirin laakiin ruuxii dee u yeedhay haddii iyadoo soomku sunno yahay uu isagii dhibsanayo taasi kuba adag tahay sidaa xadiidka kale aan kaba qaadanayno dhowrid ruuxa khaadirkiisii loo dhowrayo ayaabay tahay inuu iskaba afuro waa isagoo ilaalinayo ruuxan xaqiisiiyo taa waa haddii ay mashaqo iyo dhibsi uu isagu dhibsanayo ubalmeetay uu kaba dareemo calaa saaxibi dacaam soomkan iyo cunto la-aantiisana ay dhibayso ayaa dee ay yidhaahaan culimada waxa fadli badanba isagoo iska afura sida xadiidkaa kale inoo faa'iideynayo maalin kalena iskaba sooma bal kaley intaasna waaba falyusalina dee waa haddii bal lagaba ducadnu ha kuma kaaftoomo waa haddii aanima shaqo iyo dhibi jirin soomkuna kaa sunaaye xadaثana abubakr xadaثana yaحya بن yaحya qala qarأtu عalى maliki عan iبni شihaabi عan اlأcraج عan abi hurayrata anahu kana yaqulu acrajku waa cabdالرaحman iبn hurmus acraj kalena waa inoo dambeeyaa abu hurayre isaguna kaba warinaya xadiidka inu isaga matigaan ku arki doonaano magaciisa kani waa imaamkii macruufka ama ninkii caalimka macruufka cabdiraxmaan ibnu hurmuz weeye marka abu hurayra anahu kaana yaquulu waxaa mid yidhaahaa isa dacaamu dacaamulwaliimati isa dacaamu waa dacaam waxaa u xumaadayba dacaamulwaliimati walimada dacaamkeeda kollay maqsuuskii weeye dacaam dacaam iyo cuntaa xumaato almaqsuus bidami dacaamulwaliima oo cunto waxa u xun cuntada waliimada sida taa waliimada arooska oo kale ama casuumadahaas maxaa ay ugu xuntahay cunto la cuno taasi yudcaa ilayhi waxaa dacaamkaa loogu yeedhayaa alaqniyaa dadkii aqniyadaha dad marka horeba aan u baahnayn bal markaa xuduurkani uu kuba culus yahay oo iyagii dee had iyo goor cudur daaranayoon uma baahnayn oon cuntadan dan ka lahayn ayaa loogu yeedhayaa wayutraku waxaa laga tegaya almasaakiinu kii u baahnaa haddii loo yeedho markaaba iman lahaana waa laga tegayaa bal taas weli faman lam yaأti laakiin ninka aan imanee dacwata iyadoo loo yeedhay aan yeedhitaankii ajiibin faqad casa allah warasuula ilahiyo rasuulkiisiibu caasi bal xadiidku duruq buu yeelan doonaaye eg laftigan laakiin imaka aan aragnaa waa mawquuf oo abu hurayra muu odhan rasuulka ilaahay baa yidhi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh saa yidhi muu odhan hadalkii waa isaga walow xaggiisa dambe ay dee ku xambaarantahay marfuucnimo ama ay noo tilmaamaysa inuu marfuuc yahay oo cibaarada dambe ah falam faman lam ya'ti dacwata faqad casa allah warasuulah dee haddii axad aلصaxaaba ficil afcaasha kaba midoo khaasa uu yidhaaha ruuxa waxaa sameeya ilaah iyo rasuulkiisuu caasiyey waxay culimmadu kaba dhigaan ee kutubta musalaxana way kuba tiriyaan markay marfuuca waxyaalaha xukumkooda la sheegayaane inuu lafdi ahaan xataa mawquuf haba ahaadee xagga xukumka marfuuc weeye waayo arrinkan dee markaa ficil macsiya lagaba dhigayo ama umuuraha ficil yar khaasa oo kale san oo kale ah waa in meeshii tawqiif iyo uu jire w ijtihaadkiisa iyo ra'yigiisa uu ku ogaan karo oo ijtihaadkiisa un uu waxaan kuba odhan kara ma aha taasba wey arrin waxaa kaloo dee arrintan ay noo faa'iideyneysaa dacwadii hore waa taa ayn soo marray waajibnimadkeed oo kol haddii laleeyahay ilaah iyo rasuulkiisu ruuxaasi caasiyey ruuxan caasiga noqonaya waajibu ka tegay buu caasi ku noqonaya ama ficil xaaraamu kuba dhacay haddii waxaani sunno uun yahay cisyaankani ma dhaceen oo dee waa inuu waajibu ka tegay meeshii uu jiro bal markaa inta dambe marfuucnimo xukumkeed haba lahaatee intii hore dee waxa weeye bal matalan waa kanoo muu rafcin se waxay noo dambaysaa duruqdan xadiidku leeyahay mid kaba mida uu dhammaan marfuuciya bal waxaan leenahay dee xadiidkan kol haddii dariiq kale inoo dambeeyo oo rafcinayo dariiq inoo sugan ah halkan imika intiisa dambena wax inuu marfuuc yahay tilmaamaya inoola socoto xadiidku waa xadiid marfuuca sheekuna wuxuu sheegaya qaacido uu horreysiiyo haddii xadiidkii mawquufnimo iyo marfuucnimo lagu wariyo rafcigiisaa la xukumaya cala madhabi saxiix almukhtaar dee kolley waa sheekhu su doorto meelo badanna uu kusoo yidhaahaa walow dee ay kolkol ay loo baahda tarjiix oo kolba la raajax yeelo aan odhanayno maaha xukum mutaridi ma jiro la yidhaaho un ziyaadatu hiqa maqbuula ee kol la aqbalo iyo kol jaanibkii kale uu raajax noqdaa jiro kollay tarjiix meeshii uu imanayo dhinaca loo badan yahay waxyaalo qaraa-in kale la eegayo laakiin waa qaacida had iyo goor uu soo celceliyo halkana laakiin waan iskagaba soconaynaayo bal xadiidku waa marfuuc waa inuu inoo wada inoo dambeeya riwaayada rafcinaysa in alfaadihiisa kalena waa inoo dambeeya وxadثna بن abي cmr qal xadثna سfyaan qaala سfyaan iبn cuyeyne weeye wuxuu yihi سfyaan qultu liلزhriyi waxaan ku idhi ya abaa bakrin abaabakrow waa kunyadii زhri kayfa hada الxadيث bal xadiidkani iiga waran see buu yahay xadiidkani waa xadiid uu dee isagii wuu dhibayba uu yar fogeystay gees kalena aabihii baa nin qaniye ahaayo walaa laftigii uu marka hore xadiidka uu yaraayo uu ku xafiday ama ku maqlayna laftigii dee xadiidka mu ahayn markaasaa muxuu yihi bal iga waran xadiidkan siduu yahay maxay xadiidku sharu dacaami dacaam laqniya laftiga xadiidkana maaha laakiin waa sida xadiidkii uu ku maqlay dacaam waxaa ugu shar badan dadka aqniyada dacaamkooda eeg markaa maaha weliimadii nin markaa muxuu keenaya laftiga nin ninku kol hadduu qani yahay dacaamkiisu inuu yahay dacaamka ugu shar badan waana tu ka fahmay aabihiina qani buu ahaa markaasuu yihi de wixii noo dhami waa waxaa shar kale fadaxika zuhri baa qoslay faqaala wuxuu yihi laysa huwa lafdiga xadiidku saa maaha sharu dacaami dacaamu laqniya maaha taas lafdigu waa dee kan ah imika bisa dacaamu dacaamu waliiman yudcaa ilayhi laqniya waa taase maaha kan lafdiga aad qabatay ama aad u maqashay maaha qaala sufyaanu sufyaan baa wuxuu yihi wakana abi qaniya amahay nin xoolalu ahaayo qaniya faafzacanii hada alxadiid xadiidkan baa i argagax geliyey xiina samictu bihi markaan maqlay fasaaltu can zuhriya zuhri baan weydiiyey xadiidkii faqaala wuxuu yihi xadaثnii cabdالرaحman الأcraج أnahu samica aba hurayraةa yaquul sharu طacaami طacaam اlwalimati ثuma dakara bmثli xadiiثi maalikoono maxay ah yudcىa ilayhi الأغniyaء wayutraku الmasaakiinu waa lafdigaa imakaan kaba soo baxnay taas baa sharnimadan keentay وxadaثna بن abi cmara qala xadaثna sufyaan وxadaثanii mحamed بn raafici وعبد بن حمyد عن عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المصيب وعن الأعرج عن أبي هريرة oo زهري baa laba ka wada warinaya سعيد بن المصيب oo أبو هريرة ka warinaya in أبو هريرana waa qabiba iyo عبدالرحمن بن هرمس أعرج oo أبو هريرة ka warinaya labadaba زهري baa ka wada warinaya قاaل markaa أبو هريرة wuxuu yihi شhر الطعاaم طعاaم الوليمة نحو xadيiثi مالك oo dee bisadacaam dacawlamaliimati ayo haya intii kalena waa la waafa uu ku waafaqsanya waxadaثna بn abi cumara qaala xadaثna sufyaan can abi zinaadi can alacraji can abi hurayrata naxwa dalika intaa duruqda horey noo dham lafdigu mawquufaan bal qeybtiisa yaree dambe ee xukman marfuuca u mooye lafdi mawquufuu ahaa riwaayadii marfuucayd waa tan waxadaثna بn abi cumara qaala xadaثna sufyaan qaala سفyاan بن عyayنة yihi سمعت زياaد بن سعد قاaل سمعت hاaبتا الأعرج يحadiث عن أbي هرaيرaةa haaبت بن cyaad الأعرج waa nin dee taabiciintii dhexe kaba mid oo ثiqa weeye horena kitaabka meel aynuugu soo aragnay bal ninkaas baa muxuuan maqlay isagoo le yuxadiثu can abi hurayrata ana النabiya slى الlahu عalيه wasalama qaala sharu dacaami dacaamu lwariimati yumnacuhaa dacaamkaas ama wariimadii waa loo diidayaa man yaأtiha ruux imanayo macnaa ama kadinkaaba lagu celinaya markuu dacwo la-aan isagaba yimaado ama marka horeba looma yeedhayo wayudcaa ilayha waxaa loogu yeedhayaa ma yaabaha ruuxa dee dhareegsan oon u baahnayn oo diidaya taasoon doonhayn na waa loogu yeedhayaa waman lam yujiib dacwata haddana nin ruuxii aan dacwada aan ajiibin faqad casa allah warasuula ilahay rasuulkiisii u caasi bal xadiidka lafdigii dambe ayaa imika riwaayadani waa isagoo marfuuca waanantaa imaam nawowi u sheegayey intii horeeba xadiidkuna marfuucnimada inoo tilmaamayso bal xadiidku waa marfuuc xadiidkuna tuu inoo faa'iideynaya horta oo waxa ay tahay waa warramid rasuulka ilaahay kaba warramaya dadka waxaa ka dhacaya khaasatan dabadii oo in dadka akhniyada ah la dhowro iyagii bal la mu maamuuso xagga walaa-imtiya waxaasoo ama iyagiibaa keli ahaan loo yeedhaya haddii xataa dad kale loola yeedhana cuntada dee tii fiicnayd iyo majliska kii fiicnaaya wixii iyagaa lagu khaas yeelaya cuntadii wixii ay ka dhargeen maaba dhici kartaa ma waxaan macno lahayn kii miskiinka ay baahnaa ee gaajaysnaa in la siiyo meel hagaagsan inaan laba fadhiisin oo waxyaalahaas waana waxaa keenay rasuulka ilaahay inuu dacaamka wariimada dacaamka ugu xunoon haddii dacaamkii wariimadii la sameeyo oo aqniye fuqaraba loo yeedho wax la wada siiyo oo kan aan cunto fiican lagu khaasiyeelin kanna aan dee taasee waxa weeya cuntadii lasoo wadageliyo kollay dee sharnimadii waxay ahayd marka khaasiyadan la helo taas bay ahayde haddii dee tii aanin kollay sharnimadii ma yeelanayso bal taas waa arrinka culimada qaarkoodna waaba ta aan soo dhigin inay cadaartii kama dhigeen haddii aqniyada un loo yeedho ruuxii inaanay waxba dacwadii inay waaba noocan dacaamkii waa ka tan kuma sifaysane dacwadaasi aanay waajib kuba noqonahayn waxaa kalay soo qaada haddii ay dhacdo ka soo qaad waa loo wada yeedhay cunto keliyaa la wada siinaya majliskii baa lagu kala soocay oo kale laakiin mid kastaba majliskiisii waa fadhiyaayo cuntadiina waa mid keliya oo laguma kala qaadayo oo kale taasi waxay leeyihin kolley halkan ma gaadhso ibnu cumar bay soo naqliyaan mar isagoo taasi ay dhacdo u wada yeedhay inuu dee kala fadhiisiyey oo yidhi war waxaa wa kuwa aan siinaya ayaan idinkana idin siinaya laakiin halkiinaa gaarkaaba iskaba fadhiya oo kale bal markaa laakiin dee cuntadii muhimku haddii cuntadii lagu kala qaadayo ama sidaa dhacday kan kadinkaa lagu celinaya wixii laga dhargaa la siinaya dee waa noocan aada u madmuumka rasuulka cuntata ugu xun uu kuma tiriyey laakiin bal jumlada dambana arrinkaa marka horeba aan soo horreysiinay dacwadu inay waajib tahay ama yeedhitaanku inuu waajib yahay iyadoo weliba la kala qaadin dacaaim ayay kollay inoo xoogeynaysaa allah subxaana watacaala alaa aclam waxaan wadaa inaan yar reexayoon ay igu yar adag yahayna inaan yar wada